faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaaji redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan radio cadaado baladweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
halkanigu redio cadaadu kusoo dhawaada warka duur qodobada maanta ee aad maqli doontaan waxaa ugu dooron dowladda kenya oo xoojisaa qorshaha ay kula wareegayso mid ka mida gobolada koonfurta soomaaliya ciidamada isku dhafka ah ee ka howlgal magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo lagu eedeyn u shaqeeyeen shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka baarlamaanka jubbaland oo markale mudughorin uu sameeyey magacaabista golaha xukuumadda maamulka jubbaland maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya u dhagaystay eed loo haystay askar dil iyo dhaawac ka geysatay magaalada caasimada ah muqdisho ciidamada xoogga dalka oo sheegay inay bilaabeen howlgal al-shabaab uga saareen qaybo ka mida deegaanada koonfur galbeed maamulka hirshabeelle oo sheegay inay bilaabeen qorshe ay ku dhisayeen waddooyinka burbursan ee deegaanada maamulkaasi odayaala waxgarad kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ciidamo kale u jeeshay dowladda federaalka ee hirshabeelle cabsi xoogan oo ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle ganacsatada kalluunka ku iibiya magaalada caasimada ah muqdisho ka camriya canshuuro dheeri ah oo lagu soo rogay intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doogi karoon warka duur ee heli wacdaado gurdiga gurba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacana wanaagsan waa duur sabti taarikhda ku aasaysan tahay toddobada bisha labatobnaad ee disembar sannada labaatan toban iyo sagaal kusoo dhawaada warkii oo dhan dowladda kenya ayaa xoojisay qorshaha ay kula wareegayso mid ka mid a gobolada koonfurta soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya waxay kusoo warramayaan halkaas uu ka socda qorshe dowladda kenya ay ku doonayso in gobolkaasi ay ku darsato waddan kenya islamarkaasna ay wado qorshe kale oo ka dhana dowladda federaalk soomaaliya waxaana qorshahaas uu yahay qorshe ka dhana dowladda federaalk soomaaliya shacabka ku nool gobolka gedo ee maamulka jubbaland kuwaasoo dagaal uu kala dhexeeyay ciidamada kenya qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom islamarkaasna ka howlgala qaybo ka mida deegaanada jubbaland si gaara gobolka gedo oo hadda uu ka taagan yahay marun u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka jubbaland oo ku loolamaya gacankuhaynta qaybo ka mida gobolka gedo kuwaasoo dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ka wareegtay maamulka jubbaland dowladda kenya ayaa markan waxaa lagu eedeynayaa in gobolka gedo ee jubbaland ay ka bilowdo qorshe dhulbalaarsi ay ku doonayso kuwaasoo deegaano ka tirsan gobolka gedo ay uga mid noqonayaan deegaanada waddanka kenya ibraahim asbar oo ka mid dadka deegaanka ceelwaq ee gobolka gedo ee jubbaland oo la hadla reediyo cadaado ayaa sheegay in degmada ceelwaq ee gobolka gedo ee jubbaland laga dhisayo garoon diyaareed taasoo sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed walaa xoogle ay ku abuurtay dhismaha garoonka diyaaradaha dowladda kenya ee ka dhisayso degmada ceelwaq ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland wuxuuna sidoo kale uu sheegay in ciidamada kenya qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ama soomee shacabka gedo ay ku amreen inaysan ka banaanbixi karin qorshaha dowladda kenya ee ka wado gobolka gedo ee maamulka jubbaland kuwaasoo doonaysa in deegaano ka tirsan gobolkaasi ay ugu darayso deegaanada dalka kenya islamarkaasna xaduudka la leh gobolka gedo dowladda federaalka soomaaliya ayuu ka dalbaday inay ku garabsayso in ciidamada kenya qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amasom islamarkaasna ku sugan xuduudka gobolka gedo ee jubbaland ay la leedahay waddanka kenya looga saarayo islamarkaasna shacabka ku nool gobolkaasi ay bilaabeen kacdoonka dhana ciidamada kenya ee ku sugan qaybo ka mid a deegaanada gobolka gedo ee jubbaland ummadda soomaaliyeed ee midnimada dalka guud ay taabanayso iyo ciddii wax ka qaban kartaba inay wax ka qabato arrintaas ayada qorshahaasi anigii muddo hadda isbuuxan dhexdiisa ayuu bilowday waana anagu meeshaan hadda degannahay sagaal kilomitr ayuu xaduudka kenya noo jiraa meesha hadda garoonka laga dhisayona waxa weeye waa laxeel waa gudaheeda ma garad waa gartay marka waxaana la ogaaday adigu isbuucan gudihiisa dad soomaaliyeed oo dabeetan ama sano dan guud oo ummad soomaaliyeed ka hadlayana kama hadli karaan ma garad waa wax iska cad cadasyadii kuwii laamiga qasayay wixii dhibkii way haadeen tay bay ku daadiyeen hadda waay samayn hayaan waa si amar jasi waxaan ku ogaanay hadda waaba degmadii agteeda oo waxa weye hal kilomitr maya waa garoon diyaaradeed oo baaxad weyn shirka kenyaati oo nin soomaaliya wata ayaana mas-uulka ah oo dhisaya kenya ayaana saxday oo macnaha iyo ciidamada kaleeto oo uga jooga kenya
ciidamada isku dhafka ah ee ka howlgala magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa lagu eeday inay u shaqeeyaan shakhsiyaad gaar ah oo ka tirsan dowladda federaalka shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in mar habaabiyeen ujeedooyinka loo dhisay ciidamada isku dhafka ah ee puntland iyo galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo ka howlgala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug kuwaasoo xasiloona kusoo dabaali waayay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo deegaanada ku dhowdhow wasiirka tamartii macdinta maamulka galmudug axmed sharaf lagle oo la hadla reediyo cadaado ayaa sheegay in la fashilay qorshihii ciidamada isku dhafka ah ee dowladda federaalka soomaaliya u geysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kaas oo ahaa ina sugaan amniga iyo xasiloonay inay uga shaqeeyaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ay sidoo jira uga arramiyaan axmed shiraf falagle oo ah wasiirka tamartii macdanta galmudug oo sii hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay geysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug ay ka shaqeeyaan arrimo shakhsiyaad gara lagu adeegayo taas oo ay faraha uga baxday amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland oo falal amni darare ay kusoo badanayaan wuxuu sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay in elgooni ay ku egto ciidamada isku dhafka ah ee ka shaqeeya amniga gaalkacyo kuwaas oo hadda ka shaqeeya dana shakhsiyaad gaar ah ay ka wataan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaga waxba gaadhsiin maayo ciidankaasi muddo sanaduba aasaasan yahay laba dhinacin kale yahay dadka deegaankaas colaadda waxaa loo aasaasay ciidankaasi colaadaasay ahayd dowladduna ay kalasiisaan qiyaasa ay lacag u bixinaysay laakiin waa la marin habaabiyey dadkii dawladda uadkiiratay ayaa marin habaabiyey dala gaarana ku samaystay ayagoo waxay ma dhaafaan magaalada gaalkacyo dhexdeeda dhinacna uma dhaafaan magaalada dhexdeeda hadde dhul la beeyeeyo oo markii la beeyana looyaa qaabkiisa deegaankaas jiidaasa oo colaaduhu aysan marna ka istaagin marna ciidamadaasi kula baxaan umana qorshaysna mana aagaan marka waxaan ayagoo faraaya ma jirto dowladda federaalkana hadde dadka kaba dhagayane waxa meesha ka socda way og tahay waana la socotaa hade ayaga wixii ku aadan ayaa tagaan laakiin ciidamada meesha ka joogaayo ee deegaankaasi inay nabdiyaan ama ay kala dhex galaan u baahan in si guud inta loogu qabto oo cidda shaqada loo dhiibaayo inay tahay shaqada loo dhiibaayo shaqo qaran ee aysan ahayn shaqo qofki uu leeyahay in dadka la baro wey dadku soddon iyo shan sano in ku dhow bay si madax banaaniya hubkooda iyo taladooda u haysteen oo beeraysan qaab dowladeedka marka hadii la rabo ee wakti badan doorta in la geeyo in dadka ciidamada laga dhigayo la baro ee, ci- ciidan qaran yihiin ee aysan ahayn ciidan bere magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug waxaa maalmin lasoo dhaafay ku soo badanaya dilal qorshaysan kuwaasoo loo geysanayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maamulada puntland ee galmudug aan loogeyn cidda geysanaysa waxaana maradaasi ay martigelisaa dilal iyo qaraxyo mar kasta loo geysto dadka shacabka ee mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulada puntland iyo galmudug baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa mar kale muddo korin u sameeyay magacaabista golaha xukuumadda maamulka jubbaland cabdimajid cabaas aadan fantastic ayaa warkan ka soo diray kismaayo baarlamaanka maamulka jubbaland oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa muddo kordhin u sameeyey magacaabista golaha wasiirada jubbaland taas oo baarlamaanka jubbaland uu mar kale ka codsaday madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe in muddo kordhin loo sameeyo soo dhisida xukuumadda cusub ee jubbaland kooramka mudanayaasha maanta soo xaadiray kulanka baarlamaanka ayaa ahaa konton iyo toddoba mudane waxaana dhammaantood ay cod gacantaaga u ansixiyeen in muddo sagaashan cisho oo kale ah loogu kordhiyo madaxweyne axmed soo dhisida golaha cusub ee xukuumadda jubbaland warqad ka soo baxday xafiiska kusimaha madaxweynaha ee jubbaland ahna ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud lugodheere ayaa waxaa baarlamaanka hortiisa ka hor akhriyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland mudane cabdi baalle xuseen golaha xukuumadda dowlad goboleedka jubbaland oo ah kow iyo labaatan maalmood gudahood horeyna golaha shacabka ee sharafta leh aan uga codsannay in ay na siiyaan muddo sagaashan xasho ah ayaa ii ansixi- an- ii ansixiyeen sababta oo ah in aan ku howlanahay arrimo culculus oo la xidhiira dib u heshiisiin ee horyaala muddada reer ummadda reer jubbaland waxaan golaha sharafta leh mar labaad ka codsanayaa in muddo sagaashan cisho ah oo dheeri ah la ii siiyo si aan ugu soo dhiso xukuumadda xukuumad tayo iyo aqoon sare leh si ay ugu adeegaan ummadda reer jubbaland waxaan rajaynayaa in aad dalabkayga tixgelin doontaan ayadoo- ayadoo la qadirinayo duruufaha ku xeeran iyo arrimaha na horyaalla wabilaahi towfiiq kusimaha madaxweynaha cabdiqaadir xaaji maxamed tan iyo markii ah dib loo doortay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ilaa iyo haatan waxaan al uusan magacaabin golaha xukuumadda jubbaland tanina ayaa noqonaysa markii labaad ee madaxweyne madoobe uu baarlamaanka ka codsado muddo kordhin ku saabsan soo dhisida xukuumaddiisa maasina saaxiib ci- maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhageystay eed loo haystay askar dil iyo dhaawac ka geysatay magaalada caasimaddaha muqdisho xasan muuse warsame iyo xasan xuseen maxamed ayaa loo haystayna febreer ay rasaas ugu fureen laba gabdhood oo wada saarnaa bajaaji maraysay bar kontarool oo ay ku qornaayeen toddobadii bishii sagaalada ee sanadkani xasan muuse warsame iyo xasan xuseen maxamed ayaa ka watarsanaa ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana isla xilligaasi geysteen dhaawac iyo dhimashada la wareegay hay-adda baalista ee ciidanka booliiska soomaaliyeed hay-adadan baarista ee booliiska ee c i d da ayaa kusoo wareejisay labada eedeysan xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya waxaana uu xafiisku weydiistay maxkamadda shan iyo tobankii bishii sagaaleed ee sanadkan in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe garsow ahaan xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku soo eedeeyay labada eedeysan baaris dheer kadib lix iyo tobanka bishii tagtay waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ay weydiisteen in la madoeyay dacwad qaadista xasan xuseen maxamed iyo xasan muuse warsame oo loo haysto dilka marxuumed istaar axmed cabdulle iyo dhaawaca dhibane faadimo axmed cabdulle oo ahaa walaalo marayay agagaarka isbitaalka masaarida ee degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ee muqdisho shan cisho kadib ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya balamisay dhegeysta dacwadooda maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu horan u jeedisay eedeymaha loo haysta labada eedeysane waxaana fursad la siiyay inay ka jawaab celiyaan eedda soo ejeedin xeer xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya dable bulus xasan xuseen maxamed oo ka jawaabay eedda loo haysto ee ah dilka iyo dhaawaca ay u geysteen gabdho walaalo ah oo bajaaj wada saarnaa ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya u sheegay in si wajira xabadda ugu ridan isagoo eedeysanaha labaad ee maxkamadda hortaagan xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa cadeymo dheeriya hordhigay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya kuwaas oo ah ciidamaha ay ka keeneen dilka ay dhaawacan ay geysteen askartan ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliyeed ee maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa intaas kadib waxaa uu ka qaybgalayaashay maxkamadda iyo dhinacyada maxkamadda u sheegay in maxkamadda xiranta dibna laisku soo laaban doono ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay bilaabeen howlgal ay al-shabaab uga saarayaan qaybo ka mida deegaanada koonfur galbeed hoodanaxan cabdi warkan ha faahfaahayso taliyaha ciidanka xooga dalka qeybta lixdanaad ayaa kormeer ugu tegay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada dinsoor oo ka tirsan gobolka baay jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi taliyaha qeybta lixdanaad ayaa ciidamada u sheegay in ay madaxda dalka ka warhayaan dhibaatooyinka ay ku shaqaynayaan ciidamadaas isagoona si gaar ah u sheegay in ay dagaal ku qaadayaan dagaalamayaasha al-shabaab tuulooyinka ay kaga sugan yihiin taliyaha ayaa dhammaan ciidamada u sheegay in looga fadhiyo sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed iyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen al-shabaab
xaaladii nololeed difaacyadii wada shaqaynta arday degmada iyo ciidanka wada shaqaynta maaragna ciidamada saaxiibada ee Ethiopia iyo iskiinka ku dhawaynta iyo waajibaad kasta hor yaala inay uun arday iskiinka dhiirigelin war alla walaagi arday iska baahantiin inay uun ogaan sa arday baahidii lindaboo ogna duruufo badan oo duruufo adag oo arday geegta soomaaliya ku jirta yaqay ku etin gaar ahaan degmada diisoor degmo runtii doodoox ani astaya oga maylin baahanya aniisin arday anqabara adeegsan ogna haddana arday aniisin meeli maarna ku bilawtan oo arday shaqada tiitin lama jibaataan dalka kan baahiyahan ka shaqayteen erigna shaqay doontaan insha allah geeka ogdiin may dhahay degmad degmo intu mala ciidankan runtii fara badni ciidan fara badni may dhii kortee een hareeraheena tuulooyinka yaala oo sii muuqdin ani arday joogan afar qof oo burcad eh oo shabaab eh oo andhaladii tuuladaas iyo arday
hadalka taliyaha ayaa ku soo aadaya xilli dhibaatooyin kala duwan ay ku shaqeeyaan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed iyadoona deegaanada qaar ay go'doomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab maamulka hirshabeelle ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe ay ku dhisayaan wadooyinka burbursan ee deegaanada maamulkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha gudiga guriyiinta maamulka hirshabeelle xildhibaan cabdiraxmaad oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in maamulka hirshabeelle u wado qorshe ah in dhammaan deegaanada hirshabeelle laga hirgeliyo wadoon ay dhisayaan maamulka hirshabeelle mas-uuliyiintiisa taasoo si gaar looga dhisi doono magaalooyinka beledweyne oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo magaalada jaalaqsi iyo magaalada buloberdi iyo magaalada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna sheegay in wadooyinkaasi ay baahi badan u qabaan shacabka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle wuxuu sheegeen dhibaato xoog leh shacabka deegaanahaas ay kala kulmeen burburka wadooyinka iyo wadalaanta qaar ka jirta magaalooyinka deegaanada hirshabeelle uu sheegay in hadda maamulka hirshabeelle ay dhisi doonaan dhammaan wadooyinka deegaanada hirshabeelle kuwaas oo dhibaato xoog leh ay kala kulmaan shacabka ku nool qaar ka mida deegaanada maamulka hirshabeelle ka wasaarad ahaan wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska guriyeynta dowlad goboleedka hirshabeelle maalmihii lasoo dhaafay shir ayaa wuxuu ka socday maamul goboleedyada wasiiradooda ay iskugu yimaadeen howlaha guud ee magaalada muqdisho khaasatan xalane runtii shirkaas waxaa looga hadlaya waxay ahayd istaraatiijiyada u degsan wasaaradda howlaha guud qaabdhismeedka wadooyinka guud ahaan ee dalka soomaaliya si runtii ay uga haqabtiraan shacabka dhismaha wadooyinkaas arrintaasna runtii meel fiican ayay kusoo dhammaatay shirkaasi is-afgarad ah waxaan rajaynaynaa insha allah inay bilaaban doonaan fayski koowaad hadda dhismooyin yar yar oo runtii wasaaradda howlaha guud ay fulisana way jireen oo ay ka mid tahay sida degmooyinka buluburde cadale meesha la yidhaahda meelo badan oo ka mid ah sida beledweyne oo kale degmada beledweyne runtii waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda inuu dhici doono isbedel badan oo wasaaradda runtii ay hiigsanayso inay gaarta yool aad iyo aad u muhiima sida aad la socotaanna wadooyinka waxay muhiim u tahay dhinac kasta hadday noqoto dhinaca ganacsiga horu socodka dhinac kastaba runtii ay ka qayb qaadan kartaa ka wasaarad ahaan runtii wax badan way suurto galeen wax badanna way dhiman yihiinoo faanoola fara kama qodno waa qiyaasi kartaa maamul goboleed runtii saamayn badan uu ku leeyahay dhinaca fatahaadda webiyada oo runtii aad iyo aad u burburiyey wadooyinkii u baahan dhismo badan runtii arrintaasna waa ku guda jirnaa sida beledweyne oo kale hadda degmada beledweyne mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah in laga dhagax dhigi doono aan ka dhagax dhigi doonna ka wasaarad ahaan saddex wadda oo runtii magaaladaas gudaheeda ah oo shan kilomitir ah waan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wadadan muqdisho iyo jowharna ayna mar dhow ay bilaaban doontaa marka xaalada guud ee hirshabeelle ka wasaarad ahaan meel fiican ayay noo maraysaa waxaan rajaynaynaa insha allah in sanadka cusub intaan la gaarin iyo isla sanadkaas cusubba in isbedel badan uu ka dhici doono dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan wadooyinka
odayaalla xaggaad ku yeeshay magaalada badweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle oo eedamo kalol u jeeshay dowladda federaalka ee hirshabelle bashiir cabdulaahi casmaan odayaal waxgarad kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa eedeyn waxay u jeediyeen dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle waa kuwan qaar ka mida oo ka hadlay kulankii ka dhacay magaalada beledweyne xuquuqdii ay lahaayeen maalin walbaba ay ku tumanayso dowladda federaalka iyo hirshabelle ay u diidan tahay in ay xuquuqdoodii ay meeshaasi ay ka helaan in dadka shacabka ana xorriyadda laga qaado in dadka shacabka ah xuquuqdoodii lagu tunto oo amar la dul saaro waxaas waxaan qaada karno iyo wax aan dhagaysan karna midna ma aha ummadda waxaa loo baahan yahay adaaba shacabka yimida inaad shacabka hortiisa aad ka kacdid ayaga aysa soo doortaan ayaga ayaa yaqaanaa dantooda ayaga ayaa yaqaanaa waxaa wax ugu filan in aan dad aan wax ugu filnan maalin walbaba loo keeno taas marnaba ma dhagaysan karno kamana yeeli doonno dhammaan weliba waxaan leeyahay gobolka hiiraan oo dhan dowladda federaalka iyo hirshabelle hortooda ha ka kaceen dadka shacabka ee dantiis asaa yaqaano asigaana u diyaar ah intii dhaqlaheeda iyo intii wanaajileeda ayagaa u diyaar ah waxayna diyaar u yihiin in ay saacan laga bilaabo ay ka turjumaan wixii nidaamkooda ah dowladda federaalka iyo hirshabelle madaxda hirshabelle intaba hortooda aan uga digayno faragelinta ay ku hayso federaalka maamul goboleedka hirshabelle inay ka waantoobaan nimanka la yidhaahdo hirshabelle waxaan leenahay war hirshabelle shacabka u ogolaada xaquuqdiisa qof ay iyagu soo doortaan mooyaane qof aad noo soo magacaabi kartaan ma jiro annagaa nabadoonna u ah hiil iyo hoola waan la garab taagannahay marka intaydan ku fashilmin ka joogaan idileeh cidday soo magacaabeenna ay la noqdaan bolojeesna ay ka bixiyaan ummadaasna ay aayaheeda ka tashato waxaan kulankan u nimiday dhibka iyo rafaadka iyo dandarada ka dhacay gobolka hiiraan khaasatan magaalada buuluburto sida gardarada e ee mataqaanaa gobolkaas loogu diidan yahay xaqiisa iyo wixiisa taas ayaan la kulmay meeshaan sidoo kale waxay digniin u direen wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali aadle buuluburta dadku waxaa lagula ballamay inay iyaku wax soo dooranayeen oo wax kale loo soo magacaaben hiiraan dhib badan ay qabtaa dhibkaay qabta waxay tahay saddexdii biloodba qofaa loo soo magacaabaa qofkii loo soo magacaabo bulshadu rabitaankiisu kuma yimaado dowladda federaalku waa og tahay indhay iska tirtay gobolka hiiraanna waxaa wax lagu qabsan karaa dadka daday qofkay ogol yihiin oo bulshada ka yimaado reer buurburta marka hirshabeelle iyadaa isku dirayso qolcaadlo waxaan leenahay dadka habeenkii mudug kuu imaanaa oo inay kula shira aad u soo magacaabay saddexdii biloodba mar waxaan u sheegaynaa marka inay fagaaro cad asigaa kula balmay afkiisa ilaahay xaqa dadka asaa u heliyo reer buulburta asigaa u yimid wuxuu yidhi hadda kadib arrimaha gudahanaa ah wasiirka arrimaha gudahan ahay waxay hadda kadib eh lila soo magacaabi doono cidday qusayso waxaan u sheegaynaa marna inaan ka qaadanaynin gardaradaas aan geedka loogu soo gabanaynin aanna ka yeelaynin xaquuqda ay leeyihiin reer hiiraan inuu mataqaanaa dawlada koraa keentay iyo hirshabeellaa keentay annaga waan ka soo hor jeednaa waxaas degmada buuloburte waan ognahay oo waxa weeye degmo intii muddooyinkan ah go'toon ku jirta ha ku jirto waxaa loogu daray wixii lagula ballamay oo ahaa ee in ay aayahooda iyo danahooda ka tashadaan oo la yidhi maanta laga bilaabo aayihiinna ayaad ka tasha doontaan dad aad soo magacaabataan moogiye cid laydiin soo magacaabaayo ma jirto ballantiina nooga looga baxay ayaa dikareeto lagu soo saaray shakhsi aysan doonayn markay ka dhiidhiyeen ee yidhaheen namnooma cuntanta arrintaanne waxaa dhacday in hantidoodii iyo dhiiggoodiiba labadaba la bannaystay yaa bannaysanayo waxaa bannaysanayo dadka amar qaadanaayo dowladda hirshabeelle waxaan leenahay annaga waan ka soo daalnay qabiil waa ka soo daalnay hebel ku day maanta waa ka soo daalnay anigaa awood lahoo magacaabaayo reer hiiraan waxay diyaar u yihiin golaha deegaanka inay dhistaan isla markaa markii la dhisane nin walba xaquuqduu deegaanka ku leeyahay inuu ka helaa reer hebel magaalada shaksi laboo saddexaa ka deganaa karta laakiin waa in golo deegaan wax lagu doortaa tuulo degmo xaafad in wax lagu baysgarayaa loo baahan yahay dadka degan xuquuqdooda in loo daayo ay ka hadlaan ay soo doortaan midkay raalli ku yihiin degmada beledweyne haddaan ku noolnaa waxaan ka xunnahay arrimaha ka dhacay buulo burte waan cambaaraynaynaa raallina ka maniin inaan ummaddayna xaquuqdooda lagu tunto wasiirka arrimaha gudaha amaba madaxweynaha hirshabeelle arrintaa dhacday waa inuu reer buulo burte ka siiyaa magdhow cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle cawl ciiseen cadda warkan ha faahfaahaya cabsi xooggan ayaa ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo laga cabsi qabo in mar kale webiga shabeelle uu ka sameeyo fatahaad khasaare geysata maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa walaaca xooggan ka muujiyey biyahan oo ka imaanaya dhulka sare ee dalka itoobiya kuwaas oo u muuqda inay soo gaareen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaana laga cabsi qabo in mar kale webiga uu qararka jabsado gudoomiye ku-xigeenka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cali maxamed ayaa sheegay in maamulka magaaladu ay aada uga walwalsan yihiin xaaladani soo korortay gurmadkii alxamdulilah rabi alcaalamiin horta webigiiba hadee hadda biyo kale u keenay welina hadda ma bixin laakiin waa cabsi aad ahaa la qabaa gurmadkii horena insha allah waa lagu guulaystay dadka reer hiiraan oo sabaalaysnaay ama daalanaay ama hade waxyarada ay haysay sida loogu talagalay unbaa wax lagu loo gaarsiinay ayagoo wanaag iyo hade ixtiraam iyo amni wax walba ay ku baxayaan oo wax la dhacay iyo wax dhibaatee iyo wax la kufsaday midna hay jirin alxamdulilah mahaddaasna allah iskale biyahan marka xalay la wadaagay meel la yidhaha afduub ama mustaxiil aan la wadaagnay naqaa horta la sheego u hayaa gadaal naqaa laga sheegaa balse hadda magaalada beledweyne waa waa wogi waa buuxaa welina ma bixin hadda oo wax baxay oo biyo ah oo hadda oo fasahaada ma jiraan laakiin gadaalna naqaa laga sheegaa walaal oo waxaa naqaa laga kala jeedaa biyaha soo socda haa biy biyahan hadda naqaa daba socdaa la dhihi u hayaa meesha la yidhaha afduub ama mustaxiil meelahaas dadkaan ka waraysanay xalay naqay sheegeen annagas hadda naqaas welina ma soo gaarin webiga hadda tar waayo balse ma bixin weli oo hadda wax dhibaato ah geystayna weli male webiga shabeelle ayaa dhowaan waxaa fatahaad uu ka sameeyey magaalada beledweyne taas oo barakicisay kuminaan qoys oo magaalada gudaheeda kunoona ku noolaa wakhtigaana mar kale ayaa laga cabsi qabaa in webigu oo fatahaad ka sameeyey magaalada beledweyne iyo deegaanada kale uu maro cawil ciiseen dhacde raadiyo cadaado muqdisho ganacsada kalluunka ku iibiya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ka camanaya canshuur dheeri ah oo dowladda federaalka soomaaliya kusoo rogtay cabdistaar axmed xaaji warkana faahfaahiyey xilli suuqyada magaalada muqdisho laga dareemayo iibsiga kalluunka noocyadiisa kala duwan ayaa arrintaasi waxaa sabab u noqotay maadaama xilligan lagu jiro xilliga magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ay ka da-een roobabka dayrta walow xilligaasi kalluunka uu yahay mid raqiis ah oo dhammaan laga wada heli karo suuqyada magaalada muqdisho qaar ka mida ganacsatada kalluumaysatada ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan canshuuro xaddaaf ah oo lagu soo rogay kalluunka ay usoo iibgeeyaan suuqyada magaalada muqdisho kalluumaysatada ayaa waxa ay sheegeen in had ya jeer laga qaado canshuuro aysan xamili karin taasoo saamayn ku yeelatay in ganacsatadu in ganacsigoodu uu noqdo mid caqabada badan la soo gudboonaada ganacsatadu waxay sidoo kale sheegeen inay isugu darsantay kalluunka oo raqiis ah iyo canshuur xaddaaf ah oo lagu soo rogay waxa ayna sidoo kale sheegeen in ay yar tahay macaashka ka soo gala kalluunka ay usoo iibgeeyaan suuqyada magaalada muqdisho waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen inay yarayso canshuurta laga qaado kalluumaysatada ka jillaabta xeebaha magaalada muqdisho mootaa soo saarta waxaagii malaygu kayd ma leh meelaa gedida ma leh galabaa ku kayda ma leh dadka dhanba waxa weeye waa dayli fuudka maantaasu goobayno laamiga markaad timaaddo meesha cabdicasiis markaad timaaddo askarigu markuu isha saaro malayga isha markuu saaro ayadoo toban moota ay taagan tahay markaad soo dhinac istaagto adoo wada malayga oo leh waxa u socda kawaanka xamarweyne iyo meeshii lagu gadaa malayga ayuu askarigu wuxuu ku leeyahy tan malay miyaa iga celi maxaa sababa ku leeyahay leedano malaayaan wataa waa kale haddaan rabto baaro malaayaan wataa wax kale ma wato malayguna malayguna ma ahan wax daaha ma aha siisa dhanba in la soo gaarsiiyo meel qabow laga soo gaarsiiyo baahanya maalin dhaweed annagoo malay wadana oo mooto mooto malay soo saaranay ayaa waxaa meesha soo istaagay mootooyin kale waa la goostay rafaadka adduunka meeshaan ku waayna cashuurta qolada cashuurta qaadaysa oo lagu gudbista cashuurta mar walba cashuurta lix kun oo shan laga qaadi jiray lix kun iyo saddex kun oo laga qaadi jiray nus dollar iyo hal dollar hal malay hadda hadda soo gataan hal malay oo daambiriha soo gatay halkii daambiri waxaa la qaadi jiray toban kun oo shilin haddana waxaa la qaadaya hal dollar mar maanta lacagtaan kasoo bixinayna iyo lacagta la qaadaya lacagta la qaadaya badan labaad culaas tiro badan aan qabnaa waxaa ka mid ah cashuurtoona lagu adkeeyey wadooyinkii oo naga xiran malaagiyo haddii aan soo qaadna meelaan martiina lahayn marmarka qaar waxaa dhacda annagoo soo qaadna kalluunkii oo lacag yar ku soo qaadna haddana markaa soo qaadna suuqa keenna intaa ku soo qaadna in kasii yar haddana inaan gadno oo khasaarno sidaas darteed culayska ugu badan oo naheysta waxay tahay cashuurta waxaa laga yaabaa shayga tobanan yacnii nus doolar aan ka soo bixinno in lalooga cashuuro nus doolar hadda shayga nus doolar laga soo bixiyo nus doolar haddii lagu cashuurino culayska intaas la-eg waxaa waaye inuu culays badan yahay waa iskaga jeedaan hadalkan ka soo yeeray ganacsatada kalluumaysatada ah ayaa ku soo aadaya xilli magaalada muqdisho si weyn looga dareemayo iibsashada kalluunka waxaana maalmihii dambe hoosu dhacu ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka waxaana taas sabab looga dhigay isbeddelka cimilada warka duurantaas ku dhan yahay duuro wanaagsan